bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbaba aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuura soo uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayana hoodaydii ka leenahay akhyaartana dhegaysataa ee caawa ah waa sabti axad ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha may sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan oo caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan hadduu rabiidma waxaa ka mid noqon doono dowladda federaalka soomaaliya oo sheegtay in howlgal ka dhacay gobolka shabeellada hoose lagu dilay afartan iyo afar xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa howlgalkan oo dowladdu ay sheegtay in lagu dilay dagaalamayaashaasi ka tirsan al-shabaab iyo horjoogayaashooda caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa warar arrintaasi ku aadan qodobada kale aan oo caawa idinla wadaagi doono islamarkaasina aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabiidma waxaa ka mid noqon doono ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo magacaabay guddiga tirakoobka iyo soo celinta hantida qaranka haddaba waxa uu arrinkan ku soo aadaya iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo dhowr jeer toddobaadyadii lasoo dhaafay uu ka dhiidhiyey arrinta ku aadan la dagaalanka musuq maasuqa maxay ka dhigan tahay go-aanada isdabajoogga ah ee xukuumadda iyo madaxtooyadu ay ka qaadanayaan arrinta la xiriirta la dagaalanka musuq maasuqa
aad iyo aad dowladdu afka waxay ka sheegaysaa malab sadaq malab ah ayay afka ka sheegaysaa ficilkina musuq maasuqi ayuu dhiirigelinayaa waxaa cadeen u ah dowladda xasan sheekh markii uu talada la wareegtay markii ay deka
waxaan idiin soo gudbin doonaa qaar ka mid a aqoon-yahanada dalka oo dowladda federaalka soomaaliya ku dhaliilaya in tallaabooyinka ay qaadayso ee la xidhiidha hadallada markaasi ay dowladdu kaga dhiidhinayso in ay la dagaalami doonto musuq maasuqa in uusan dhab ka ahayn haddaba waxaanu caawa idiin soo gudbin doonaa warar ku aadan hadalladii ugu dambeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu ka yidhaahday la dagaalanka musuq maasuqa ee dowladdiisa iyo tallaabooyinka oo ay qaaday xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xamse cabdi bare qodobada kalena oo caawa idila wadaagi doona waxaa ka mid noqon doona wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka oo gaara magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo ay ku dhifteen fatahaadyo xoogan waa sidee xaaladda fatahaadyada webiga shabeelle uu ka geysto gobolka hiiraan caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa islamarkaasina wareegga wararka dalsan caawa aad ku dhegaysan doontaan taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika marka lasoo gaabiyo magacooda loo yaqaana africom oo war ka soo saaray duqeymo ay ka fuliyeen gudaha soomaaliya laguna dilay dagaalyaano ka tirsan al-shabaab warbixinta oo ay soo saareen taliska africom ayaanu caawa idiin soo gudbin doonaa taliyaha ciidanka booliiska puntlandna waxa uu ka warbixiyey sida oo ay taliska booliiska puntland u qorsheeyeen inay kaga hortagaan falalka amniga lidiga ku ah inta lagu guda jiro doorashooyinka hanaanka dimuquraadiga ah ee ka dhacaya deegaanada puntland waxaana uu degniin u diray sidoo kale axsaabta siyaasadeed ee shacabka codadkooda dhiibanaya caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobadaasi wixii nagu soo kordha ayaad ku dhegaysan doontaan wareegga wararka dalsan waa farsamadii cabdiwahaab cabduqaadir mar kale dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
infajigan ayaa laga rabaa
waa hagaag dhegeystayaal meel walba waa joogtaan waxaanu idin leenahay ismaqal wacan oo wanaagsan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhagaysanaysaan muujada hirka hirka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megahertis fm-kaas oo ay naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale oo fm ku gaaro meel walba waa joogtaan waxaanu idin leenahay dhegeystayaal habeen wacan oo wanaagsan qeybaha ugu horeeyo ee barnaamijka wareega wararka dalsan ayaynu u gudageli doonaa wararkeenna waxaynu ku bilaabi doonaa wararka la xiriira dadaalada dowladda federaalka soomaaliya ay ugu jirto ka hortagga musuqa iyo sida dowladda federaalka soomaaliya ay u wajahayso si loo yareeyo musuqa ragaadiyey dowladnimada soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dhowr jeer toddobaadyadiina weedaartay waxa uu wacad uu ku maray in dowladiisu ay tallaabo adag oo sharciga waafaqsan laga qaadi doono mas-uulkii ka tirsan dowladda ee ku kaca xatooyo xoolo dadweyne madaxweynaha oo jimcadii oo ay ugu dambeysay khudbad ka jeediyey masjidka madaxtooyada waxa uu dalbaday in markaasi aanan lasoo dabakicin qofkii loo xiraa arrimo la xiriira musuq maasuq xilli ay golaha wasiirada isla toddobaadkaasi ay meel mariyeen qaraar door muhiima ka qaadanayo la dagaalanka musuq maasuqa qaraarkaas ayay xukuumaddu iyada oo sii tix raacayso mar kale maanta waxa ay magacowday guddi ka kooban ilaa iyo sideed xubnood ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa maanta wareegto uu soo saaray wuxuu ku magacaabay guddigan ee ka kooban heerka wasiiro sidoo kaleetana waxaa lagu daray guddoomiyaha gobolka banaadir handuqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale guddigan ee shaqadoodu waxa ay tahay ama hoosha loo saara uu yahay guddiga tirakoobka soo celinta qiimeynta iyo talabixinta nidaamka hantida qaranka waxaana magacaabistoodu ay daba socotaa sidaan horudhacabu ku sheegnay qaraarkii khamiistu ay soo saareen golaha wasiirada xukuumadda ama ay ansixiyeen golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya haddaba waxaa warbaahinta u akhriyey afhayeenka xukuumadda xubnahan maanta ra-iisul wasaaruhu u magacaabay iyo waxa ay hooshoodu tahay farxaan jimcaale ayaa warbaahinta u faahfaahiyey
bismillahi raxmaan iraxiim iyada oo laga duulayo qaraarkii golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ay soo saareen koo iyo tobankii bishan maajo ee labada kun labaatan iyo saddexda oo ku saabsanaa adkeynta hufnaanta maaraynta maaliyadda dalka iyo maaraynta hantida guud ee qaranka ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk mudane xamse cabdi barre waxaa maanta uu magacaabay guddi ka kooban siddeed xubnood oo ah guddiga tirakoobka soo celinta qiimaynta iyo talabixinta nidaaminta hantida qaranka ra-iisul wasaaruhu marka uu arkay qodobka sagaashan iyo sagaalaad iyo qodobka boqolaad ee dastuurka kumeel gaarka ah isla markaana uu arkay muhiimadda ay leedahay badbaadinta iyo soo celinta hantida qaranka ee ay lahayd dowladdii dhexe ee soomaaliya ka hor kun sagaal boqol iyo kow iyo sagaashankii iyo marka uu tixgeliyey baahida loo qabo in la magacaabo guddi ka shaqeeya hawshaasi waxa uu magacaabay xubnaha sideedda ah ee soo socda oo kale ah kow mudane abshir cumar huruuse wasiirka arrimaha dibadda xubin labo mudane doctor cilmi maxamuud nuur wasiirka maaliyadda xubin saddex mudane jibriil cabdirashiid xaaji cabdi wasiirka ganacsiga xubin afar mudane ismaaciil cabdiraxmaan sheekh bashiir wasiirka howlaha guud xubin shan mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho xubin mudane doctor cismaan cilmi guuleed gariqaanka guud ee qaranka xubin mudane abshir maxamed axmed abshir buqaari wasiiru dowlaha madaxtooyada xubin mudane xirsi jaamac gaani wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha xubin soo celinta hantida qaranka waxaa loo kala horumarinayaa iyadoo oo la tixgelinayo baahida loo qabo in lagu fuliyo adeegyada bulshada ama baahida ay dowladdu u qabto in ay ku fuliso shaqo qaran waajibaadka guddigan waxa uu noqonayaa kow tirakoobka hantida hay-adaha dowladda sida wasaaradaha hay-adaha madaxa bannaan ee dowladda iyo dowladaha hoose labo soo celinta hantida qaranka ee sida sharci darrada loo haysto saddex qiimaynta xaaladaha ay ku sugan yihiin hantida qaran ee la tirakoobay afar kasoo tala bixinta nidaaminta hantida qaran ee la soo celiyey iyo sida ugu habboon ee loo adeegsanayo u adeegidda bulshada iyo shan usoo gudbinta ra-iisul wasaaraha warbixin dhammaystiran ee geedi socodka soo celinta hantida qaranka haddaba dowladdu waxaa shacabka soomaaliyeed ay ka codsanaysaa in ay si hufan ula shaqeeyaan guddigan ra-iisul wasaaruhu soo magacaabay islamarkaana ay u fududeeyaan gudashada waajibaadka loo igmaday wabilaahi towfiiq
si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka
codkaasina waxa uu ahaa afhayeenka xukuumadda farxaan jamcaale oo ka hadlayey qaraarkii ay maanta ay soo uu soo saaray amaan iraade waxa uu ka hadlayey magacaabistii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maanta uu magacaabay xubnaha guddigaasi ee soo celinaya hantida markaasi qaranka iyo shakhsiyaadka lagu tuhmayo inay haystaan waa hagaag ama aan idhaahdee ee guddigan ee u saaran inay soo celiyaan hantida qaranka ama guddiga tirakoobka soo celinta qiimeynta iyo talabixinta nidaamka hantida qaranka loogu magacdaray dad badan ayaa isweydiinaya ee guddigan hantida ay soo celinayaan waxay tahay iyo shakhsiyaadka heesta su-aalo dhowra ayaa sidoo kale ka taagan ee dowladda federaalka soomaaliya dadaallo isdabajoog ah oo maalmihii ugu dambeeyey ugu jirtay la dagaalanka musuq maasuqa iyo hanaanka loo marayo kadib markii madaxweynaha jamhuuriyadda dhowr jeer uu ka dhiidhiyey in dowladdiisu dagaal adag ay la geli doonto musuq maasuqa shaqsigii lagu tuhmaana madaxweynuhu waxauu dharaaracda uu sheegay in markaasi maxkamad lasoo taagi doono iyadoo maxkamadayntuna life noqon doonto dadweynaha soomaaliyeed ay toos u daawan doonaan haddaba si looga gudbo musuq maasuqan ragaadiyo dowladnimada soomaaliya maxaa la habboon ama maxaa la gudboon madaxda dowladda iyo waxay ka dhigan tahay tallaabooyinka ilaa iyo xilligan la qaaday su-aalahaas iyo kuwo kale waxaana caawa hordhigay aqoon-yahan cabdiraxmaan hiraabe oo aanu caawa weydiiyey
waa mahadsanta abdu qaadir run ahaantii musuq maasuqu waa cudur waxyeeleeyey soomaaliya oo sababay in soomaaliya ay maanta iyo sanadihii lasoo dhaafay nabad la-aan iyo xasiloori darra ay ka jirto ay soomaaliya kaalinta koowaad ay ka gasho dalalka ugu musuq maasuqa badan caalamka tallaabada dowladda hogaamiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee qaaday ka dhanka ah musuq maasuqa waa tallaabo runtii mudan in la bogaadiyo lana soo dhaweeyo waa tallaabo mudan in aan laga horbixin lagana sugo natiijada iyo ficilada la qorsheeyey ee dowladdu gaar ahaan xukuumaddu ay rabto inay qaado qaraarkii ay soo saartay xukuumaddu iyo ra-iisul wasaarihii oo dikreedka ku magacaabay guddigii la dagaalanka ama hantida qaranka soo celinta iyo qiimeynta iyo katala bixinta guddiga kusayso marka waxaa la dhihi karaa runtii waa arrin bogaadin mudan rajo fiican iyo ififaalo loo qaaday xagga hufnaanta iyo isla xisaabtanka oo bilow wanaagsan ayaan dhihi karnaa waa bilow wanaagsan waxaase meesha ku jirta inaysan dawladdu aysan noqon sidii dowladihii ka horreeyey waxaan la soconaa cabdiqaadir mar walba dowlad kastae timaada ajandayaasha iyo qorshayaasha ugu waaweyn waxaa kamid a la dagaalanka musuq maasuqa la dagaalanka musuq maasuqa kamid a waxaa kamid a in inay guddiyaal ay sameeyaan sidii dowladii hogaaminayay mudana maxamed cabdullaahi farmaajo marka waxaadna aragtaa in dadku ay runtii ay ka bixiyeen ama ay hadalhayn badan ay ka dhalatay dowladdaasoo runtii ahayd tii ugu horeysay oo dad loo dacweeyey xilalna looga qaaday loona xiray musuq maasuq dartiis marka waxaad la aragtay meeshii ay ku dambeysay oo dadkii xidalka laga qaaday waxaa lagu bedelay kuwo kaleoo musuqmaasuq ka shaqeynaya oo marka dadka soomaaliyeed waxay u arkeen inay tahay kan ka bedela kan ku bedel inay tahay waa layskuhaysa keliya tahay dhaqaalaha uun in la kala badsade dadka dadweynaha in la dhaco wa wa waaya marka eh, eh, arrimahan madaxweynaha hadaladiisa ee marar kala duwan uu ka hadlay arrinta musuq maasuqa waxay ku soo aaday iyadoo maalmihii ugu dambeeyey uu jiro guux xoogan oo ku aadan eh, shakhsiyaad lagu tuhmayo musuq maasuq iyo wax isdabamarin oo qaarkood dalku ay ka baxsadeen eh, qaarna weli lagu daba jiro oo baaritaan uu ku socdo warka madaxweynaha iyo arrinkan guuxa xoogan ay jiray maxaa isku soo beega baa la odhan karaa
waxaa la dhigi karaa runtii sida aan kuu sheegay ilaha waxa ee dalka anshubaxa dalka lagu qaado sanadihii ugu dambeeyeyba wuxuu gacanta ugu jiray shaksiyaad xiriir lole madaxda markaas dalka ka talinaysa ama lagu xaliyay siyaasiyiin iyo dad kale marka marka dhinaca wanaagsan laga eego waxaa la dhihi karaa in madaxweynaha maadaama ay tahay markii labaad uu dalkan hogaaminayo uu casharo badan iyo waayo aragnimo badan oo kasoo bartay hogaamintiisii hore inuu rabo inuu wax saxo sida uu isaguba sheegayba islamarkaana uu maanta keliya uu rabo nin da-a uu yahay inuu ka faa'iidaysto fursadaan ee ummadda soomaaliyeed oo wax weyn u qabto taariikhda iyo magac uu ka tago inay tahay uu rabo inuu la dagaalo musuq maasuqa isagoo ka faa'iidaysanayo xogta uu hore u hayay sida aan la soconno dad badan ee maanta qasnadaha dawladda maamula ama canshuurta dawladda dhaca waxay ka yimaadeen dawladdii madaxweynaha hadda jooga oo hogaaminayo rag badan oo ka yimid baa jooga waxaa jooga dad ka dawladda hore ka timid dadka soomaaliyeed waa martaati qof kasta ee dalkan canshuurtiisa dadka soomaaliyeed laga ururiyo iyo ganacsatada dhacayana qof kasta waraya madaxweynada ribood bu hayaa wax kasta dalka dhacaya subax kasta iyadoo ribood oo qoraala loo geeyaa marka dhinaca kalena markii laga fiiriyo waxaad moodaa in madaxweynuhu sida isagu uu sheegayo hadalkiisa quruxda badan ee wanaagsan ee ku wajahan la dagaalanka musuq maasuqa iyo dikrooyinka uu soo saarayo ee xalinta u badan ee tiimkiisii iyo xisbigiisii u badan ee dhalinyaradii lasoo shaqaysay marka ololaha ku jiro u badan ee uu magacaabayo ilaha dhaqaalaha dalka meelaha la rabo in isla xisaabtan iyo imtixaan iyo aqoon lagu yimaado waxaan tusaale usoo qaadanayaa xilal la rabay inay wasaaradda mahaliyaddu ay xubno ay usoo xusho ayaa madaxweynuhu isagu amar inta bixiyaa dekada iyo eeraboorka iyo ilaha dhaqaalaha loo magacaabaya marka ma- ma- ma- markaa sidaas leedahayba waxaad ula jeedaa eh, dowladda eh, iyada oo ku baaqayso eh, marka la eego eh, waxyaabaha la xiriira in laga hortago musuq maasuqa iyay dowladda ku kacisa miyaad ula jeedaa markaa sidaas leedahay aada iyo aada dawladdu afka waxay ka sheegaysaa malab sadaq malab ah ayay afka ka sheegaysaa ficilkina musuq maasuqi ayuu dhiirigelinayaa Marka- Ma- maxaa maxaa cadeen maxaa cadeen u ah in gudaha hay-adaha dowladda cadeen u ah?
eh, musuq maasuq uu ka jiro waxaa cadeen u ah dawladda xasan sheekh markii ay talada la wareegtay markii ay dekada iyo eeraboorka ay maamulayaasha ka bedeshay iyo in xubno ka tirsan xisbiga xasan sheekh loo magacaabay waxaa automatically bas u dhacay canshuurtii kasoo xaroo jiray dekada iyo eeraboorka ayaa boqolkiiba afartan ka badan hoos u dhacay ummadda soomaaliyeed oo dhan baa ogi dawladda laftirkeedaa sheegtay maanta world bank baa soomaaliya ka niyadbasan oo taagan la rabo in dakhligii oo kor u kacaa lagu heshiiyo dawladda markay timaado laakiin tii horaa la keeni laaya oo dawladdii hore dakhligii soo xaroon jiray hoos u dhacay maxaa sababa marka su-aashu maxay tahay isbedelka ma dadka la geeyo baa sababay marka xaqiiqada kale oo raba inaan kuu sheego waxay tahay haddii la rabo in custom ama dekad ama maamule ama canshuure qof loo magacaabo ama loo diibo waxaa la rabaa inuu noqdo shaqaale ka tirsan wasaaradda maaliyadda madaxweynuhu isagaa wadis aabka kusoo dira xubnaha la magacaabayo wasiirkii maaliyadda wuu soo qorayaa gudoomiyihii gobolkii wuu soo qorayaa xubnihii agaasima waaxeedyadii wuu magacaabaya xagee lagu arkay madaxweyne madax qaybeed wadis aabka ugu soo diraya gudoomiyaha gobolka iyo wasiir ugu soo diraya haddana kula musuq maasuq waa la dagaalamaya madaxweynuhu waxaa la rabaa shaqadu kala sarreynayo nidaam bay leedahay wasiirka inuu madax baneeyo shaqadiisa kula gudoomiyaha gobolka inuu madax baneeyaa la rabaa waa waaya waaya marka markaa walaal xafiis kastuu ka jiraa Waa gar- madaxda dalka siday u dhaqanto ayayna noqonaysaa macnaha sida uu dalka u hagaami lahaa Waay.
marka dhaqaalo kaliya kama fikiri karno laakiin ku takriifal awoodeed baan ka fikiri karnaa in awoodii macnaha hal meel lagu ururiyo marka waxaan dhihi karnaa madaxweynuhu ma wuxuu rabaa inuu awoodii dalka hal meel ku ururiyo koox isaga la shaqaysa inuu dalka gacanta u geliyo dhaqaalaha inay iyagu maamulaan miyuu rabaa mase inuu wanaag wado taas natiijadeeda waxaan helaynaa wixii ficila ee kasoo baxa tilaabada ee xukuumaddu qaada kana hormacmeeno marat waaya inagu taas cadeynteeda meena laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo eh, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo golaha wasiiraduba waxay qaadeen dadaal adag oo eh, ku aadan eh, qaraar oo ay soo saareen oo eh, ka dhan ah arrimaha musuq maasuqa miyaanay muuqan in xukuumadda iyo madaxtooyaduba ay si isku mid ah ay ka go-an tahay in ay ugula dagaalamaan musuq maasuqa iyo shakhsiyaadka dowladda ka tirsan ee lagu tuhmayo xatooyo xoolo dadweyne
walaal we- weli waxaan helaynaa waa hadal wey. hadal warqad waaye warqad bay ku qoran tahay qoraalaa la soo saaray ummadda soomaaliyeed hadal hadal fiican oo wanaagsan baa loo sheegayaa laakiin ficilku waa ka duwan yahay waraafahaana horey xukuumadii ra-iisul wasaare kheyr a usoo saartay hadalada macaan iyo musuq maasuqaan la dagaalamaynaa horey waan u aragnay waxa aan u baahanaa waxay tahay waa in dowladdu ay iswaafajisaa ficilada ay qaadayso iyo waxa ay afka ka sheegayso waa inay iswaafajisaa Een, eh, waxa waraaqaha ka- ku qoran waxay u baahan yihiin in la fuliyo Een, eh, waxaan kaloo arrintaas rabaa inaan ku daro een, eh, ballanqaad madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadaladii iyo een, ballanqaadkii uu ummadda soomaaliyeed u sameynayay inta uusan xilka la wareegin hadda wuxuu sameeyaa wax ka duwan ayuu sameeyaa Een, marka sidaas darteed annagu kuma xugmin karno madaxweynaha iyo xukuumadda waxay ku baaqeen in musuq maasuq lala dagaalamo sidaas darteed musuq maasuqdaa lala dagaalamay bisha markaa lo waxaa loo baahan yahay ummadda soomaaliyeedna isbedelka iyo wixii la qabto
wa- waa garta marka eh, waxaad sheegaysaa eh, in madaxweynaha jamhuuriyadda iyo eh, xukuumadduba eh, shakhsiyaadka meelaha muhiimka ah eelaha dhaqaale loo magacaabayo ee oo ay ahayd in tartan loo galo in loo magacaabo koox gaar ah oo madaxweynaha ku-xisbi ah Eh, halkaasina musuq maasuq uu ka jiro eh, dowladuna ay ku dhawaaqdeen musuq maasuq ay la dagaalamayso laakiin dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda eh, waxaad og tahay in hadal cad oo tiro dhowr jeer ah masjidka madaxtooyada uu kaga dhawaaqay oo weliba eh, in aanan la soo dabakici karin uu gaarsiiyey eh, heerka eh, dowladdu ay tahay in lala dagaalamo eh, musuq maasuqa maxkamadaha leef laga dhiga buu yidhaahday oo eh, u muuqato in aanan ciidana loo aabayeelaynin marka sidee bay labadaasi qodob isku qabanayaan haddii aad leedahay madaxdii eh, talada haysayaa ee sidaas sameynaya eh, madaxweynihiina eh, iyo mas-uuliyiin madax uu leeyahay xiteer mas-uuliyiin haddii lagu hela han- eh, xatooyo xoolo dadweyne eh, maxkamadaha leef ha laga dhigo labadaas qodob sidee bay isku qabanayaan
arrintaas waxay u muuqataa in dowladdu ay rabto ama kooxda madaxweynaha la shaqeynaysa ay iyadu tarabuusuka ay soo jeediyeen islamarkaana lagu in xilalka laga qaado een, siya- siyaasimayaal hadda xilka haya dowladan islamarkaana jooga ilo dhaqaale ee, dowladda canshuurka soo xarooto ee, hadda lagu degdegi karinoo sabab la-aan aan looga qaadi karin sidaa darteed waxaa loo baahan yahay in ay kiis eh, loo sameeyo xilka ama loogala wareego horeyna waa usoo dhacday waa soo aragnay Een, eh, taasna waxaan ku cadeynayaa ha- marka eh, mas-uuliyiinta u magacaabayo iyo ficilka la sameynaayo hadda waxaa laysku haystaa oo ganacsato madaxweynaha xaggiisa ka socda ay doogayaan dhulka dhulkii dowladda ki madaxweynaha u dhowaa ay doogayaan oo ay tiimkiisa iyo xiddigiisa ahaa arrintaasoo dhan markii laysku soo duuduubo waxay cadaynaysaa inaysan iswaafaqsaneen in eh, hadal la soo saaraayo ummadda soomaaliyeed lagu hurdisiinaayo dowladdu qaadaysa ay rabto inay dalkan tiimkeeda iyo xisbigeeda uga faa'iidaysato waxay kaloo dowladda ku fikinaysaa in ay dhaqaalihii iyo canshuurihii
wa- wa- waa gartay Wa- waaya waaya su-aashe- abuuraysaa kalsooni darro Way.
soomaaliyeeda canshuurta bixiya waay su-aasheeda ugu dambeysa arbaa inaan ku weydiiyo eh, sida aad ka warqabto eh, tan iyo markii go-aamadan lasoo saaray ama wixii ku horeeyaba eh, dowladdan sida adigu aa sheegtay ma aha dowladdii ugu horeysay ee ku dhawaaqda go-aamadan lagula dagaalamaya musuq maasuqa musuq maasuqana waa waxa dilooday eh, soo kabashada ama dalkan soo kabanaya ee, maxaad is leedahay waa loogaga gudbi karaa musuq maasuqa marka laga soo tago warka madaxweynaha kasoo yeeray
walaal musuq maasuqu waa midka eh, maanta soomaaliya halka ay joogto dhigay Eh, haddii aan la helin musuq maasuqa eh, la dagaalanka musuq maasuqa aan la hirgelin aan la helin isla xisaabtan iyo hufnaan En soomaaliya cadaaladna heli mayso nabadna heli mayso ummadda soomaaliyeedna kalsoonidii ay ku qabeen hay-adaha dowladda ma soo laabanayso musuq maasuqu waa midkaana dhigay in ummadda soomaaliyeed dad kamida ay u dacwoodaan kooxda al-shabaab ay u dacwoodaan iyaga oo aan kalsooni ku qabin hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka ee dowladda anigu waxaan ku talinayaa si looga baxo arrintan musuq maasuqaan la dagaalaynaana siyaasada noqdana inta meel la iska dhigo dowladda uu madaxweyne xasan sheikh uu hogaamiyo waa inay la timaadaa qorshayaal cadcad ee ku wajahan ciribtirka iyo la dagaalanka musuq maasuqa waxaana kow ka ah xilalka dowladdu ay bixinayso waa inay ka joojisaa xisbiyeynta iyo eexaynta iyo karaa xiga iyo karaan isku xisbi nahay iyo iyo karaan camleeya iyo iyo guulwade in laga joojiyo ee lagu xuro qofka loo dhiibayo hay-adaha dowladda madax ka noqonayo in lagu xuro daacadnimo in lagu xuro ammaano iyo daacadnimo iyo karti in lagu xuro shaqooyinka la xiriira maaliyadda waa in imtixaan loo galaa loo baahay oo laga timo ficilada hadda jira oo la leeyahay kana xisbigeyga ahaa oo qof loo magacaabayo waxaan aragnaa dad xiran loo magacaabayo oo maaliyadii agaasimeya loo magacaabayo oo in la haya hadda shaqadii fahmiga ee maalin kasta ku mashquulsan macnaha ee maxaa aniga alyoom madaxweynuhu waa fahamsan yahay ra-iisul wasaaruhu waa fahamsan yahay waxaa la yidhi qofka kaa gala fardaha hadii laga gura laga guro dameer dawada lama gaarayo meeshuuna meel uuna xalka jiray in laga raadiyo maahan dadka soomaaliyeed in la maaweeliyo maahan madaxweynaha iyo dowladiisu wadada saxda ah ee la dagaalanka musuq maasuqa inay qaadaan waa loo baahan yahay ummadda maanta intaan ka badan in been iyo marin habaabin in laga daayo horaa loogu soo daaray qofka halka loo dhiibayo waa in laga fikiraa shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeenu ah facebook com hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaaddo xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololay carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kuleylka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokakola qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabitaanka koka kola warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waa anigii dibdiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha saan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsado oo laga doorta lawaa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duwaa dug markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaad dig fadhiyada ka sii dareen dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo guglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshada isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai vib medical matres superform standard dubai sundus xabiibi iyo xayaati jodaryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waaba raaxo socotee shibiska dheh warshada isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshadu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daar salaam ama wixfaanaynta sileer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryaday martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunne
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan
hagaag dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan waxaanu idin leenahay habeen wanaagsan barnaamijka wareega wararka dalsan ayaad dhegaysanaysaan qeybaha dhexe ee barnaamijka wareegana waynu ku guda jirnaa markaan haddii aanu fiirino dowladda federaalka soomaaliya ayaa shaacisay in dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka shabeellada hoose war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgal qorshaysan oo ciidamada sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka uu kaashanaya saaxiibadooda caalamiga ah ay ka fuliyeen deegaanka califuuta la yidhaahdo oo hoostaga degmada kuntuwaarey ee gobolka shabeellada hoose ay ku dileen ilaa iyo afar iyo afartan xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo isugu jiro horjoogayaal iyo markaasi maleeshiyaad sida lagu yidhi war-saxaafadeedkan lagu baahiyey warbaahinta dowladda waxaana ay dowladdu ay sheegtay inay isku aruursanayeen dagaalamayaashaasi godad oo ay qoteen sida hadalka loo dhigay howlgalkan ayaa dhacay sida dowladdu ay sheegtay labiyo tobanka bishan kadib markii hay-adda sirdoonka ee nabad sugidda qaranka ee nisa ay heshay xogta maleeshiyaadkan oo in mudda isku aruursanayay deegaankaasi iyaga oo ay sheegtay markaasi iyaga oo dhagar u maleegaya shacabka soomaaliyeed sida qoraalka lagu yidhi howlgalkan ayaa sidoo kale waxa ay dowladdu ay sheegtay in lagu burburiyey godaday halkaasi ay ka qoteen dagaalamayaasha al-shabaab hub iyo sanad oo ay halkaasi ay ku urursanayeen iyo dagaalamayaasha al-shabaab ayay sheegtay in dowladdu la burburiyey dowladda federaalka soomaaliya oo kaashanaysa shacabkeeda iyo saaxiibada caalamiga ah waxaa ka go-an in khawaariijta lagu beegsado goob kasta oo ay gabaad ay ka dhigtaan ayaa lagu soo gabagabeeyey war-saxaafadeedka dowladdu ay soo saartay waxaana sidoo kale lagu sheegay in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaanku iskaashanaya ay goobo badan ay ka saareen dagaalamayaasha al-shabaab waa hagaag weli waxaa dhegaysanaysaan barnaamijka wareega wararka raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaadna nagala socotaan taliska booliiska ee puntlandna waxa uu war ka soo saaray doorashooyinka ka socanayo maamulkaas iyo sida loo adkeynayo amniga goobaha doorashooyinku ee hanaanka dimuqraadiga ku saleysan ay ka dhacayaan ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland iyadoo taliyaha ciidanka booliiska ee maamulka puntlandna mar uu maanta warbaahinta la hadlay uu faahfaahin ka bixiyey sida ay u qabanayaan ama ay u xaqiijinayaan amniga goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka puntland waxa uu fariin u diray axsaabta siyaasadeed ee maamulkaasi ka jira isagoo sheegay inay muhiimay tahay in axsaabta siyaasadeed ay kala shaqeeyaan hay-adaha ee ammaanka ee maamulka puntland sida loo sugi lahaa amniga goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka iyo goobaha kale ay ka socdaan isdiiwaangelinta haddaba waa kan taliyaha ciidanka booliiska ee maamulka puntland oo warfideenada kula hadlay magaalada garowe muumin cabdishire
maadaama shan iyo labaatanka bisha loo madlan yahay doorashadii golaha deegaanka waxaa in badan la sheegaa oo dad badan ay ka hadlayaan in ay jiraan caqabada amni waxaan u caddaynaynaa in shaqada ciidanka dowladda puntland ay u diyaar garoobeen oo uu booliisku hogaaminayo kuna jiraan dhammaan ciidamada kale ee amniga ay qayb ka qaadanayaan uguna diyaargarownay si kasta waxaan u diyaargarownay in ay ciidamadu la tacaamulaan falalka argixisada ka imaan kara iyo kuwa ka imaan kara sharwadayaasha ama qaswadayaasha kale ee cid kasta oo doonaysa inay khalkhalgeliso amniga doorashada waajibaadka aanu siinay ciidanka amniga waxaa ka mid ah ciddii maanta ku soo duushay dadweynaha raba inay codaynayaan ama isurtaag la timaada inaanan annagu ku ekaanayn ciidanka ama maleeshiyaadka la soo abaabulay oo keliya ee aanu samayn doonno inaannu dadka soo abaabulay u raacno kiiskaas weeraro guryahooda soo qabanno maxkamadda keenno xanibna hantidiisa dacwaddu nooc kasta ha ahaato waxaa noo qorshaysan aanan hadda cidna ka qarsan doonin in cidda siyaasi ha ahaato ganacsate ha ahaato isimo dhaqan ha ahaato ciddii rabta in ay qas wax ku joojiso qaab aan sharci ahayn oo dagaal ah oo abaabusha maleeshiyaad oo weeradho goobaha doorashooyinka oo hor isitaag ku samaysa guddiga amniga ee doorashada inay qaadi doonto mas-uuliyadda wixii ka dhacay halkaas isaga inuu qaadi doono ee aa keliyii qofka la isticmaalay aan loo qabsan doonin annagu waxaan ku shaqaynaa dastuurka qaynuunka waddanka wax dhaafsiisan ma wadno dowlad ciidanka dowladda puntland waa ciidankii dadweynuhu lahaayeen amnigooda ka shaqeeya ma ka shaqayno annagu rabitaan qof madaxweynuhu wuxuu ka mid yahay urur siyaasadeedyadaasuu ka mid yahay waa noo siman yihiin cid aan gooni ula shaqaynaa ma jidho waxaan ku shaqaynaynaa dastuurka puntland waxaan ku shaqaynaynaa maxkamadaha puntland mataqaanaa sharciyadeoda iyo xeerarka waddanku leeyahay oo dhan guud ahaan ciddii qaynuun darro ku socota oo iyadu doonaysa inay xoog wax ku qarribto wixii meesha ka yimaada iyadaa iskale loogana hari maayo dacwaddu nooc kasta hantidiisa haddii ala kuran yahay baasabooradiisa sharciyadiisa sheerarka shirkadihiisa wax kastoo ay ahaataba uga harmayno annaga warkeennu wacye qofkii xabad nala soo doonta waa la dagaalamaynaa dadweynuhu waxaa rabaa inay ku kalsoonaadaan inay codkooda dhiibtaan waxa weeye shaqadooda wataan cid ay rabaan iyagu doortaan si xorriyad leh cid ay marti uga noqon doonaan ma jidho haddii ay wax dhacaan oo ciidanka amniga lasoo weeraro oo isdifaaco xitaa annaga ma rabno in ay saamayn ku yeelato doorashada waxaan isku dayaynaa in dadku si ammaana codkooda ku dhiibtaan waxaan ugu baaqayaa dadweynaha reer puntland dhammaan in ciidanka la shaqeeyaan inay soo wacaan communicationka gaaban oo xilli kasta diyaar ah in wixii xog ah oo annaga aanan hayn ay nala soo wadaagaan inay ciidanka amniga ku taageeraan ujeedooyinka iyo sharciga waddanka iyo amniga ay ilaalinayaan ma og tahay in internetka shirkadda golis ay kuu keentay uu yahay inter
waa hagaag dhegaystayaal meel walba aad joogtaan habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka wareega wararka raadiyaha dalsane magaalada muqdishona waad nagala socotaan haddii aanu kusii soconno magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo ay si weyn u saameeyeen fatahaadda webiga shabeelle uu ka geystay ayaa maanta waxaa gaaray wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka halkaasi oo dowladda federaalka soomaaliya ay u tagtay ama wafdigan uu guddoomiyaha uu hogaaminaya bay u tageen si loo kormeero xaaladda saameynta baan oo fatahaadda webiga shabeelle oo ku yeeshay magaalada beledweyne haddaba xaaladda guud ee fatahaadaha iyo saameynta uu ku yeeshay magaalada beledweyne cabdi muumin idow ayaa goorrow iga waramay
waa mahadsan tahay magaalada beledweyne sida aada aragteen runtii biibaxo aada iyo aada u fara badan oo xajmigiidu uu sarreeyo biibaxooyinkii kalena aada iyo aada ugu fara badan ayaa soo galay si xawli ah weliba runtii dadka shacabka ah ee magaalada beledweyne deganaa boqolkiiba sagaashan iyo shan dhibic shan waa ka barakaceen amaba dad degani hadda ma jiraan ayaan leeyahay qof qof hotel ku jira maahee inta kale banaanka ayay quban yihiin biibaxadani biibaxooyinkii kale waxay ugu bedelan tahay inay ka xoog badan tahay runtii dhinaca ay ku socoto jooga ay ku socoto iyo xawaarahaba waxaad arkaysaa meel banaaneed labaatan daqiiqa ka hor oo haddana markaad kusoo laabatid aada ku jiiraysid si iloow bixi ah marka waa biyo runtii maaragtay laga badbaadsaday nafta laakiin wax maalahoo laga badbaadiya haba yaraatay aysan jirin sida aan ku garan jirnay biibaxooyinkii hore inay siimow ay ku socdaan oo hadba xaafad laga soo sheego laakiin kuwani afar iyo labaatan saac gudahood ayay magaalado dhan la wareegeen toban maalmood ama toban iyo shan maalmood ugu dambeyn labaatan maalmood ay la wareegi jireen kuwii hore magaalada looga barakaci jiray waa garta marka goobaha hadda ugu daran caruurta ayay gacanta ka qabsadeen waa garta marka goobaha waxayna isku qaybiyeen qofba halkii uu deegaan ahaan uu aada u garanayo ee ama famil ahaan ay isgaranayaan waa waa dadka gartay badankooda waxay ku qaxeen een, deegaanka ceel jaalle een, ceel gaal banaaney iyo ilaa iyo xujuub ayay isdaadsan yihiin dhinaca kalena xaafadda een, howl wadaagna dhinaca bacaadaha iyo buuraha ayay eh, habardeero ayay runtii maaragtay ku qaxeen waa gartay ee, magaaladana sanadkan si siman ayay biyuhu u saameeyeen oo xaafad ee, runtii ka badbaaday ma jirto marka een, ah, runtii dadaallo aada iyo aada u fara badan waa ay sameeyeen guddiga een, gurmadka fatahaadaha ee uu hogaamiyo xaaji dhagaxow balse awoodda ilaahay ayaa ka tan badisay wax walbana awoodda ilaahay ayaa ka tan badan oo ka weyn waa waa marka gartay een, Mm, waaya marka ee, dadku waxaan rabaa inaan waxay ku weydiiyo u baahan yihiin xilligan la taagan yahay in la isgarab qabto oo ay lagu gurmado welina maysan soo gaarin gacan dowladnimo hadday ahaan lahayd mid state Mm.
hadday ahaan lahayd mid maamul iyo hadday ahaan lahayd mid eh, dowladda federaalka intaba waa waa gartay marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waa halkee goobaha ugu badan ee xaaladda ugu adag ee ka jirto
runtii goob xaalad fiican oo ay ka jir tahay bikuliyanba ma lahan sababtu tahay qofku taajir ha ahaado faqiirsa ha ahaadee dhammaan bac ayaa u wada dhisan teendha ayaa u wada dhisan marka dhammaan dhibaatadii wada wadaagayaan qof kastoo lacagaha haya waxaa laga yaaba inuu waayo biyihii inuu waayo ayaa ayaa dhici karta waa waa gartay kii marka- markii hore waxba aanan haysanana dee eh, yacni maaragtay ama dhimo ama noolo ayuu ku nool yahay oo waa oon wax oon xag ilaahay ay dadkaasi ka nool yihiin waaya marka maxaad ku sawiri kartaa xajmiga uu leeyahay fatahaaddan ee haatan ku dhiftay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan
wax lagu sawiran karo iyo wax laga dhihi karaa ma jiraan waa wax ilaahay oo wato waayo waa wax biibaxooyinkii kale een, wax badan ka badan waaye marka da- yacni meelo waxaa jira dad soo barakacay oo xaafadan een, nuur xawaad ee, laantan yani maarata xaafadda kooshin gaar ahaan laanta nuur xawaad ee dhinacan ku teedsan een, ceel jaallo u dhow een, guryo aynan biyuhu geli jirin ayay dadku intay jiraysteen ayay dib usoo dege ay soo degeen way ka daba yimaadeen dad baa laba tax ay ku dhacday oo dhibaato runtii maarata aada iyo aada u weyno ay soo gaartay waa gartay marka runtii wax lagu eh, qiyaasi karay anaga weli namayso namay soo marin Een, haddi kadib inaan arki doonana ma filayno hadduu ilahay yidhaahdo waa gartay marka waxaa la ii sheegay in meelo ka mid ah magaalada ay jiraan goobo ay dad ay ku go-doonsan yihiin oo fatahaaddu ay saameysay adkaatana inay goobaha ay ku jiraan oo ay hareeruhu webigu ka maray ay ka soo baxaan marka maxaad nooga sheegi kartaa miyay jirtaa goobo dad ay ku go-doonsan yihiin
waa waa mahadsan tahay horta waa jireen een, goobo yar yar oo ku go'atoonsanaayeen way jiraan ayagana waxaa ilaahay mahadiisa ah guddiga iyo maamulka iyo dhalinyarada iyo dhammaan mas-uuliyiinta een, gobolka ayaa iska kaashtay mar walba waxaa loo dirayay goobtii ay qayladaan ay kasoo yeerto dooman ayaa diyaarsan oo hay-adaha caalamiga ah ay qaarkood ay runtii maaragtay ay diyaariyeen doomankaasi ayaa lagu soo daabulayay marka een, ah, waana taleefonkana iyo ka jawaabistiisana dee maaragtay waa wax heega loogu jiro si emergency qofkii kusoo wactamo oo yidhaahdo meesha ku kotoosanahayna waa loo tagaa waana lasoo badbaadiyaa haddana qof magaalada beledweyne biyahaasi saameyntooda ku dhimatay ma jirto Ee, hadda kadib qof ku dhiman doona ma sheegin laakiin oo ma ogi laakiin qof hadda ay wax ku gaareen ilaa iyo hadda riboodka lamaysan soo gaarin Way.
mana ka warhayn waa waa gartay laakiin waxaa la ii sheegay in meelaha qaar dad laga soo badbaadiyey oo eh, webigu uu la tegi rabay
haa dee nacam waa lasoo badbaadinayaa dadka een, dadku biyahan saana ma filin sida horey baan kugu sheegay biyuhu muddo badan waxay soo mari jireen isteebyo meelo kala duwan ayay soo mari jireen caawa meel hebel bay soo joogaan aan la dhihi jiray waxaa lagu xisaabtami jiray xilliga ay magaalada soo gelayaan laakiin een, markiiba biyihii gacan ku hayntooda ayay magaaladii la wareegeen si si maxaa tirahdaa xowlii ay ku socdeen yacni wax ya- lagala bixi karay alaabta oo laga sii qalab aruursan karay ma ahayn ama wax laga xirxiran karay waa gartay waa waaya marka dhinaca eh, khasaaraha eh, hantiyadeed ee ay sababeen fatahaaddan bal maxaad nooga sheegi kartaa miyay jiraan khasaaro buuran oo dhinaca hantiyadeed oo ay- fatahaaddu ay geysay walaal walaal waa mahadsan tahay dadka waxaa ugu fiican qofka ilmihiisa iyo laba joodar iyo laba barkin iyo marakaneecan la baxayaa ugu fiican inta kale gudahi gudahi guryahii ku wada jiraan waayo maba la heli karaba jaaris lagu bixiyo fursadba looma helin waa waa garta marka halkoodii ayay biyuhu ku saameeyeen ha si fiican hal mar bay biyo saameeyeenbo wa- wa- wa- waa gartay marka ilaa iyo xilligan maxaa jiro oo dhaqdhaqaaqyo ah oo la qaaday oo si eh, dadkan xaalada adag ku jira loo samata bixiyo
wallaahi een, horta wax hadda oo tillaabaha waaweyn oo inoo muuqda oo la qaaday een, ma jiraan waa la wada dadaalayaa een, ciidamada admis gaar ahaan kuwa hiil walaal sagaal oo biyo dhaamin shalay iyo maanta sameeyey way jiraan een, wasaaradda oo qolaha hay-adaha ay isla socdaan wasaaradda tamarta iyo biyaha oo ayaguna wax yar sameeyeyna waa jiraan annaguna ka dhalinyaro ahaan beri ayaan rabnaa inaan jawaabno annaga iyo guddiga gurmadka fatahaadaha hadduu ilaahay raalli ka dhigo waxaan kala qaybsan doonaa aagaga ayaan kala qaybsan doonaa meel walba oo dadka shacabka ah ay degan yihiinna oo masaakiintu ay u badan yihiinna waa taargadgaraysanaynaa waxaana geyn doonaa insha allah wixii karaamkeen ah ay ugu horeeyaan biyaha bacdeenna waxaan isku diyi doonaa qof walba oo taag daran inaan qofkii walaalaha waxhaystaan ugu qaadno si yacni maaragtay loo badbaadiyo nolosha hadduu ilaahay raalli ka dhigo Wa- waa gartay marka waxaa rabaa eh, inaad dadka u sawirto eh, webigu siduu magaalada ugu soo fatahay ma eh, gudaha magaaladu idil ayuu soo gaaray ma xaafadaha qaar ee magaalada ayuu saameeyey Eh, dad badan ayaana sawir ka haysan sida la arkayay waxaa aada baraha bulshada ugu baahay muuqaalo biyo xajmigooda ay aada u badan yihiin oo xaafadaha qaar ee magaalada ku baahay marka haddii dadka aanaan magaalada ku sugneen aad u sawirto sida magaaladu uu ugu baahay ee xajmiga xoogga leh ee fatahaadu
runta horta waa maasanta horta qofaan beledweyne aqoonin biyuhu sida u galaan looma sawiri karan laakiin beledweyne qofkii yaqiinay waxaan ugu soo koobayaa oo keliya guri aysan gelin iyo hoteel aysan gelin ma jiro
waa waa waa waa gartay marka eh, markaa sidaas leedahay waxaad ula jeedaa in gebi ahaanba magaaladu ay saameeyeen eh, biyaha
si fiican waa waa gartay marka eh, dhalinyaradii magaalada aad ka mid tihiin sanad walba waxaan ognahay in fatahaadu sidaan oo kale markay u dhacaan eh, khasaaro baaxadle ay geystaan eh, maamulkii eh, iyo eh, bulshadii magaaladu waxa ay dalbadaan in gurmad dadkan ay eh, fatahaadu ay saameeyeen lala- lala soo gaaro maxay kula tahay in loogu heli laayahay xal aanan ahayn dadku markay fatahaadu ay saameeyaan in loo soo gurmado oo aad is leedahay eh, w- waa lagaga gudbi laayahay arrinkaa
nin waa maadsan tahay horta een, ah, biyo baxa kasta cashir bayna tusisaa cashir baan ka qaadanaa wax baan ka tusaalaysanaa wax badanna waan ka fahanaa biyihii hore hadda laba biyo baxo oo magaaladani haddaynan lahayn biyo xireenkii la sameeyey iyo furitaanka keliga waraab oo leh magaalada laga qaxi lahaa ayaani soo martay Een, ah, haddana waxaan ka baranay cashir ah haddii biyuhu sidaan oo kaleetood biyo lamid ah ay imaadaan in la furo ilaa saddex keli ama afar wado oo sida wadada maxaa tiradaahay keliga waraaboolo oo kale ah Eh, qaybo kala duwanna laga dusiyo si nafis badan ay u helaan biyaha marka maalin baa cashir baa nagu soo siyaadayo tan kale dhibaatada waxay waxay jirtaa waxay tahay een, ah, hadda meelihii ay dhisteen guddiga gurmadka fatahaadaha iyo qaybo ka mid ah hay-adaha waa ay fiican yihiin laakiin waxaa jirtay meelo malaayiin doolar lagu bixiyey ee deeqbixiyaasha caalamku ay ku bixiyeen ee ay qaateen qandara- qandaraaslayaal maamulka aan tusaale ka haysan ama aan isla eegin halka ay wax ku qabanayaan oo keliya ay ka aheeday inay boorka ay ku sawiraan magaalada beledweyne iyo webiga hareertiisa islamarkaasna lacagtaas ay bislaystaan buurur yaryar oo ay meel saareen waa gartay ayaa biyahaasi inay soo butaacaan ay soo baxaan inta badan sabab u ahaa waa gartay guddigu goobihii ay dhammaan gacanta ay ku hayeen ay xireen waxaan markhaati ka wadanahay ilaa he- xilligan aan kula hadlayno looma muuqato in biyahaas iyo halkaas ay kasoo duseen laakiin meelaha kandaraasyada lagu qaatay ee la dhoobdhoobay ayay biyuhu karaarka soo jabsadeen kana soo baxeen iyo gooba hadda kadib aan taargadgarayso doono oo aan islahayn in biyuhu ay kasoo bixi doonaan waxaa ka mid ah meelihii dowladdii maxamed siyaad barre ay ugu tala gashay inay biyaha magaalada ku da-ee roobka ah ay xareedda ay ka xaroodo ay ka xarooto ayay kasoo dusiyeen qaarkood moodis marka taasoo kale xilliga biyo baxada waxa ay noo muuqatay inaan iska xakamayn karno iska xiri karno goobaha kale ee ay kasoo butaaceen biyahana taargadgareyn ayaan kuwana yani maaragtay ishaan ku fiirahaynaa ayadana waa iska xiri doonaa saddex kili oo sida kiliga waraaboola ahna insha allahu waa qorshaysanaynaa inaan maaragtay ama steebka dambe ku jirtaa way inaan aan furno si biyo dambe magaaladan ugu badbaado way way marka waa mahadsanta waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aasheeda ugu dambeyso waa sidee xaaladda ee, dadka ee, kasoo barakacay ee, fatahaadyada gudaha magaalada ee tegay sidaad ii sheegtay duleedka magaalada xaaladoodu waa sidee
walaa waa mahadsanta walaalkay war dadku aada u fara badan yihiin mid midna ummad ula istaagi karo laakiin sawir guud haddaan ka bixiyo een, dhibaato ummadu ay qabto ayay qabaan waayo qof aan gurgiisii joogin gogol uusan u baran ku jiifanayo cadceed aan ku dhici jiran ay ku dhacayso baahi uusan arki jirin arkayo xaaladiisa siduu yahay adigaba adoo wariyahaada halkaada ka fahmi kartaa shacabka soomaaliyeedna eh, waa dad aqli badan oo maskax badan waana dareemi karaan ama dunidaba dadka muslimiinta ah ee joogo dhibaatada qofka muslimka ah ee gurgiisa aan joogin ee baahi aan qaba jirano ee hayso ee qoraxaan ku dhici jiran ay ku dhacdo ee duruufo kala duwan oo dhinac walba leh ay saameeyeen dhibta uu leeyahay waa la wada garan karaa marka waxaan leeyahay soomaaliyay eh, na isku tashtaa soomaaliyay garbaha isqabsada soomaaliyay dee wax isla wadaaga na baaqaasna waa ku diri lahaa insha allah way way way haddii aan ku raaciyo fariin aad u diri laheedeen dowladda federaalka
waa maasanta walaal anaga dowladda federaalka een, fariin aan u dirno uma malaynaya in waxa ugu imaanayaan waayo gobolkan qofa eh, guddoomiye ka ah stateskana dadaa madax ka ah dadkaas ayaa fariintooda laga raba inay dowladda federaalka ay gaadhsiiyaan dowladda federaalka naftirkeedu shacabkan dhibaatadan heerka caalamiya oo ay ku dhacday ee rabbaaniga ah ma mooga waa shacabkeedii marka qofku dee walaxuu ogyahay in loo sheego waxaa waa laga haboon yahay marka in dadku iskartaana fiican mas-uuliyadduna ay shaqayso marka waxaan leenahay haddaad nagu soo howlantihiin oo nagu soo maqantihiina noo soo degdega haddaadan na ogeynahana na ogaada Eh, hade haddaad na og tihiin oo adan wax noo qaban karinahana dee waxaan isku sheegaynaa maba jiraan marka waxaan leeyahay dowladnimaduna ha shaqayso way marka marka aad dowladdu sidaas waa inay leedahay shacabku ay ka dareemaan marka aad sidaas le- naseexo inay ka dareemaan marka- marka aad sidaas leedahay ma waxaad ula jeedaa in ilaahi xilligan gurmad maamul aadaan haynin rajana aadan ka qabin
maya rajo waan qabnaa oo de dow- dowladdu waa ka jawaabaysa waa qasab waaye sababto tahay dad malaayiin ku dhow eh, haddayna ka badnayn ayaa ka barakacay guryahoodii marka dee dowlad ma majaleysa dadkaas hadii loo gurmo waayo dowlad majalaysay ka macno tahay dadkaas hadii loo gurmo waayo marka een, in loo gurmana waa ogaaya ma sidii hay-adaha caalamiga aha markii aan dhibaatada ka baxno ayaana loo soo gurmanaya mase xilliga waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jecla inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saaca raadiyaha dalsane muqdisho cabdiwahaab cabduqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo